kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo ah toddobaadle aad xilligan oo kale ka dhagaysataan raadiyaha himilo waxaan kusoo qadannaa mawaadiican isleenahay waxa ay macluumaad ku kordhinayaan wacyiga haweenkeenna soomaaliyeed annaga oo idiin raacina sooyaalka mid ka mid ah haldoorada haweenkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan jirka hooyada wuxuu gubaa ama uu isticmaalaa energy dhan saddex boqol ilaa iyo shan boqol kilo kalari si uu usoo saaro caano micnaha hooyada caanaha naaskeedu caano u keeno taas ayaana ugu filan hooyada inay baahi dareento maxaa sababa hooyooyinka sooman ee misana nuujiya in ay dareemaan gaajo daran iyo sidoo kale sooyaal nololeedka doctoraysa fawsiye yuusuf xaaji aadan oo ah siyaasi hal abuur iyo diblomaasi anigoo sacdiya nuur ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkanna idinkaga tabin doonaa farsamadu waa ibraahim cali caaisho nuur aadan ayaa igala qaybgalaysa ee mar kale iyo barnaamijka haweenkeenna hagaag haweenku waa tiirdhaxaadka ummad waliba oo koonkan ku nool waxay bulshada ay ku dhex nool yihiin ka ciyaaraan doorar kala duwan sida bare dhakhtar cilmi baare ganacsade ciyaartooy siyaasi diblomaasi iyo wixii la mid ah iyaga oo xoogga shaqada caalamkana ka ah shan iyo afartan dhibic afar boqolkiiba dunida dacal waliba mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan oo ay qabtaan haweenku waa daryeelka hagaajinta iyo xanaanada reerka taasi oo ka dhigan inay gacanta ku hayaan mar waliba jiilka dunidan usoo baxaya nasiib darrose badi ma dhacdo in la xusuusto kaalmahooda muuqda oo ay kaga jiraan bulshada laguna dhiirigeliyo markaas oo ay dadaalkooda sii laba jibaari lahaayeen si aan door kaga ciyaarno iftiiminta dadaalka iyo halganka haweenkeenna ayaan xubintan idinkugu soo gudbinaa toddobaad waliba mid ka mid a haweenkaasi mudan in la xuso isbuucan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka sooyaalka doctoraysa fawsiye yuusuf xaaji aadan oo ah siyaasi hal abuur iyo diblomaasi sooyaalkeeda nololeed oo aan kasoo dheeganay dheganaha haldoorada haweenkeenna ee uu qoray weriye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari waxaa inoo soo jeedinaysa caaisha nuur aadan
sanadkii kun sagaal boqol labiyo kontonkii ayay ku dhalatay hargeysa aabaheed waxa uu ahaa aqoon-yahan bilowgii waxbarashada dalkeena qeyb ka ahaa dalalka soomaaliya suudaan iyo mareykanka ayay kusoo waxbaratay shahaadada koowaad ayay ka diyaarisay kuliyadda waxbarashada macalinimada dalka suudaan jaamacad ku tiilay jaamacadda john hopkins university washington d c ayay kasoo diyaarisay darajada labaad ee cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah halka darajada b h d da ay ka qaadatay journalism american university howlaheeda bulshada warbaahinta waxbarashada iyo diblomaasiyadda shaqadeedii ugu horeysay ayay ahayd macalinimo muddo dheer ayay kasoo shaqeysay wasaaradda arrimaha dibadda safaaradaha soomaaliya ee ruushka ka gaartay muddo brotokoolka kun sagaal boqol kow iyo todobaatankii ilaa iyo lix iyo todobaatankii mareykanka ayay ka ahayd la taliyaha danjiraha kun sagaal boqol sideed iyo toddobaatankii ilaa kow iyo siddeetankii brotokoolka jarmalkii bari oo ay ka gaartay kusimaha danjiraha kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii ilaa iyo labaiyo siddeetankii kun sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii ilaa iyo saddex iyo sagaashankii nairobi ayay ka aasaastay herer international oo isugu jiray shirkad socdaalka ah iyo xafiis ganacsi intii u dhexeysay kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii ilaa iyo shan iyo sagaashankii waxa ay ahayd agaasimaha hay-adda african center for women oo ka tirsaneyd qaramada midoobay waxa ay xilligaasi wax badan ka qabatay horumarinta haweenka mashaariicyo ayay ka fulisay dalal dhowr ah oo dhaca bariga iyo galbeedka afrika diyaargarow weyn ayay ku lahayd shirkii ururka haweenka ka dhacay shiinaha wufuudda ka socotay afrika ayaana ayayna u ahayd xiriiriye sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo sagaashankii waxay ahayd aasaasihii iyo hogaamiyihii raad international sanadkii kun sagaal boqol labiyo sagaashankii ururka association of somali women advancement a s w a ayay sidoo kale aasaastay raad t v oo ay hawada si toos ah u soo gelisay saddex iyo tobankii may laba kun iyo sideedii soomaali aid development somed iyo guddoomiyihii ugu horeeyey ee c s o somali diaspora community organization ee u k sidoo kale laba kun ilaa iyo laba kun iyo lixdii waxaay ahayd guddoomiyaha jaamacadda hargeysa iyada ayaana aasaastay urada kale oo ay xubinta ka noqotay waxaa ka mid ahaa c s o one international clinton foundation business vitis bofer resolution one three two five taski force for somali african womens political asbirantis rivard sanadkii laba kun iyo toddobadii waxa ay soo bandhigtay buug qoraal ah oo ku saabsan taariikhda aabaheed yuusuf xaaji aadan cilmi qabile abaalgudyadii ay hesho waxaa ka mid ahaa womenis communisation for refugee kun sagaal boqol labaiyo sagaashankii women and children new york iyo international resource committee kusoo biiritaankeedii siyaasadda foosiye yuusuf ayaa dadaal waqti badan kusoo bixisay siyaasadda iyo horumarka maamulka somalilan iyadoona sameysay ururkii siyaasiga ahaa ee la magac baxay n d b nabad dimuqraadiyad iyo barwaaqo balse waxaa mar kaliya si lama filaan ah uga soo yeeray guddigii diiwaangelinta doorashooyinka somalilan laba kun iyo labaiyo tobankii in ururo uu ku jiro n d b ay ka mid yihiin ururada haray ra-iisul wasaarihii xukuumadda federaalk dowladii cabdi faarax shirdoon saacid ayaa afartii nofembar laba kun labaiyo tobankii u magacaabay fuusiye yuusuf ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasaaradda arrimaha dibadda fuusiye yuusuf ayaana noqotay gabadhii ugu horeysay ee soomaaliyeed oo loo magacaabo xilkaas waxqabadka wasaaradda arrimaha dibadda waqtigii fuusiye yuusuf dhanka xiriirka wadamada dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxaa ka mid ah heshiis difaac oo ay kala saxiixdeen wadamada itoobiya iyo soomaaliya abaabulka shirarka caalamiga ahaa ee ka kala dhacay turkiga ingiriiska biljamka iyo jabaan xoojinta xiriirka wadamada igad si loo yareeyo colaadaha wadamadaas kala dhexeeyay hay-adaha world bank i m f ta iyo kuwo kale ayay ku guuleysatay in dib dalka ugu soo laabtaan lana shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe raadinta xuquuqda ciidamada dowladda oo ay yareyd taageerada la siin jiray raadinta ictiraafkii mareykanka oo uu aqoonsaday soomaaliya dib u soo celinta xiriirka soomaaliya ee ingiriiska shiinaha itoobiya kenya kuweyt jaamacadda carabta midooda afrika igad ayay wasaaradda arrimaha dibadda ku guuleysatay in meesha ay ka saarto heshiiskii igad lagu maamuli jiray
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado afsaab ku meydho sanitaysor inta aad heli karto aad uga foojignow kulamada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
waa tahay barnaamijka haweenkeenna ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaya raadiyaha himilo soonqaad waa bisha sagaalaad ee tirsiga taariikh sheegaha islaamka waa bil la faray muslimiinta intooda ay waajibka ku tahay inay soomaan dukadaan oo ay iscaawiyaan dhexdooda iyaga oo alle kaga rajeynaya acmaashaasi beddel amaba ajir ka badan midkii hore koob iyo toban bil kadib oo ay sugayeen ayay usoo martisaa muslimiinta waxayna kusoo dhoweeyaan farxad iyo reynreyn intooda qaangaarka ah ee aan loo cudurdaarin ayaa guto waajibaadkeeda waxaa la arkaa bishan in ka mid ah kuwa loo cudurdaaray oo sooma gutana waajibka uu alla dul saaray waxaa ka mid ah dadkaasi hooyooyinka ay u bilato bisha soonqaad iyaga oo nuujinaya ubadkooda inkastoo ay maraan marxalad adag oo ay soo food saarto gaajo daran haddana taasi kama hor istaagto inay gutaan waajibka bishan soonqaad ay la timid haddaba hanaanka naasnuujintu waa maxay haddii hooyadu soonto taasi dhibaato ma u keeni kartaa caafimaadkeeda iyo kan cunugeeda yar hooyooyinka nuujiya ee haddana sooma waxay badi ka cawdaan gaajo daran maxaa taasi sababay sideena hooyooyinku kaga gudbi karaan marxaladdan weydiimaha iyo kuwo kale ayaan kaga warcelin doonaa toddobaadkan barnaamijka haweenkeenna oo ay marti ku tahay doctor ayse canab shacayb oo ah uu miliso ka howlgasha mid ka mid ah isbitaalada muqdisho soo dhaweyn kadib waxaan ugu horaan weydiiyey hanaanka naasnuujintu waxa uu yahay
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibtay sacdiya aadan kuu salaama waana ku faraxsanahay inaan barnaamijkan kaala qeyb qaato haddii aan barnaamijka gudaha usii galo naasnuujinta waxaan ku micneyn karnaa inuu yahay xanaano sidoo kalena waa hab loogu quudinayo canuga yar caanaha naaska ayadoo si toosa canuga uu jaqaayo naaska hooyada ama in loogu liso weel kadibna la siiyo habkaasna waxaa loo yaqaanaa yacni si daaragta ah hooyada naaskeeda inuu canuga u jaqo ama indaaragta hooyadii markii hore inay u listo caanihii kadibna ay siiso taasna waxaa loo sameeyaa badi ilmaha oo barmaajuurka ah oo yaryarka ah oo dhalooyinka lagu xanaaneeyo ama ilmaha markaas aan naaska qabsan karin oo inta badan ku dhasha weyd los ama weydkoodu aada u yaryahay
marka faa-iidooyinka caafimaad ee naasnuujinta ugu jirta cunuga yar iyo hooyaduba waa maxay haddii aan ku hormaro faa-iidooyinka uu canuga u leeyahay waxaa ka mid a inuu sare u qaado difaaca jirkiisa in ilmaha yar uu shubankiisa yacni yareeyo oo uusan noqonin ilmo yaroo yacni inta badan shubma ama ay caloosha adkaato oo saxaradiisa yacni inta badan naas nuujinta ilmaha la siiyey saxaradooda inta badan waxay noqotaa normal sidoo kale in hargabka iyo cudurada ku dhaca neefmareenka aysan ku badanin sida nimoniyada ama yacni waxa oo mareenka loo yaqaano ama wubin caf oo loo yaqaano xiiq dheertoo kale inaysan ilmahaas ku badanin haddii ay ku dhacdana waxay u noqotaa yacni way u sahlanaataa markii loo eego ilmaha aanan naaska la siinin sidoo kale ear infectionka wax loo yaqaano ama dhaga xanuunka inaysan ilmaha naaska la siiyo aysan ku dhicin ama haddii ay ku dhacaanna ay noqoto boqolkiiba bercentage aada u yar sidoo kale gebi ahaan ilmaha la nuujiyo hosbitaal in la geeyo way ku yar tahay halka ilmaha aan la nuujinin markasta hosbitaal yacni loo kaxeeyo sidoo kale wuxuu sare u qaadaa naas nuujinta ilmaha koriimada maskaxda ilmaha yacni sameeyaa waana sababta ilmaha labada sano si saxa loo nuujiyey iyo ilmaha aan la nuujinin ama bil la nuujiyey ee u kala caqli badan yihiin caqliyan markii la tijaabiyo iqgooda sidoo kale faa-iidooyinka uu naas nuujinta u leeyahay hooyada marka naas nuujinta waxay soo saartaa hormooniska loo yaqaano oxtoxin iyo brolactin brolactin waa hormoonka yacni inta badan caanaha soo saara sidoo kale oxtoxintana qeybay ka qaadataa oxtoxintana waxaa la dhahaa inta badanba love hormonaa la dhahaa ama waa hormoon ka turjumaya jaceylka oo xiliyada ilmaha yarka ah naaska la siinayo dareenka quruxda badan ee ilmaha yar iyo hooyadiisa ka dhexeeya ayuuna ku yimaadaa kuwaas oo inta badanna yareeya stresska yacni hooyada welwel iyo stress badan way ka yareeyaan brolactinka iyo oxtoxinka sidoo kalena positive feeling ay ku beerta hooyada naaska nuujinaysa micnihii ficil qurux badan oo positive oo wanaagsan ay hooyada ku beertaa waana raxmad uu ilaahay kusoo dejiyo hooyada naaska nuujinayso yacni badanaa waa aragtiin hooyada ayadoo uusan cunugii sheeganaynin baahi uusan dhehaynin baahi ay heeso yacni fahamyo ayada ku fahamtaa jiro feelin oo ilaahi subxaana watacaala ku beeray oo positive feelin ah oo xilliga cunuga yarka ah uu naaska u baahan yahay xilligu u baahan yahay xilliga uu yacni qubayska u baahan yahay waxyaabahaasoo badan yacni xiliyo ay dareento sidoo kale wuxuu wanaajiyaa xiriirka hooyada iyo ilmaha yar ka dhexeeya waana sababta hooyada usii jeclaato cunuga yarka ah hooyooyinku waa aragteen inta badan ma safraan ma ka tagaan mar walba haddii xataa barnaamijyo loo sheego hooyada waxay tiraahdaa ani cunug yaraan nuujinaan waana yacni jacayl aada u badan oo hooyada yarka ah ee cunugeeda u qabto sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa in hooyada uu ku dhaco kansarka naasaha hooyada inta badan waxaa la sheegaa naas nuujinteeda aada u badan yihiin oo caruurteeda nuujisa kansarka naasaha kuma dhaco haddii uu ku dhacana waa bersanteed yar sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa inuu dhiigkar ku dhaco hooyada waayo wuxuu yareeyaa bresharka high blood bresharka wuu yareeyaa naas nuujinta sidoo kale wuxuu yareeyaa khatarta kansarka ku dhaca ugxaanta ama overian kansarka wuu yareeyaa
imise mar ayuu u baahan yahay cunuga yar in la nuujiyo canuga yar ee dhasha waxa uu u baahan yahay in la nuujiyo sideed ilaa iyo laba iyo toban times ama laba iyo toban waqti canuga markii uu jiro bil ilaa iyo labaiyo toban yacni bil ilaa laba bilood ama ka weyn wuxuu u baahan yahay toddoba ilaa iyo sagaal jeer maalinkii in la nuujiyo ee doctoresa waxaa bishan oo kale la arkaa hooyooyin nuujiya oo haddana sooman taasi dhib ma u keeni kartaa caafimaadka cunuga yar iyo hooyadaba hooyada sooman yacni haddana nuujinaysa ilmaha yarka ah ma ku imaan kartaa xanuun ama caafimaad darre haddii la dhaho su-aashaas jawaabteeda waxay tahay maya hooyada sooman yacni ee nuujinaysa ilmaha yarka ah way nuujin kartaa wax caafimaad darrina ma ku imaan karaan ayada iyo cunuga yarka ah keliya waa inay qaadataa vitamins ku filan oo isugu jira artificial iyo nature yacni artificial markii la leeyahay oo kale hooyada inay qaadato vitaminaadkan oo si sharoobo vitamin oo kale ama ay qaadato ferafol oo isugu jirta yacni folic acid iyo fero ay qaadato ama in si najuraala hooyadii ay markaas u qaadato qudradda dalka kasoo go-da noocyadeeda kala duwan ay isticmaasho si vitamiinaad ay uga hesho wayna nuujin kartaa hooyada sooman wax dhibaato ah ama xanuun iyo caafimaad darre oo uga imaan kartana ma jira Mhm. hooyooyinka nuujiya ee sooman waxay inta badan ka cawdaan ee gaajo daran oo soo food saarta maadaama ay cunuga nuujinayaan iyaga oo aanan cunno cunaynin taasi maxaa sababay Een, ah, saddex ilaa iyo laba iyo tobanka bil ee ugu horeysa micnaha saddexda bil ilaa iyo laba iyo tobanka bil ee ugu horeysa een, ah, yacni markii ay hooyada dhasho kadib jirka hooyada wuxuu gubaa ama uu isticmaalaa energy dhan saddex boqol ilaa iyo shan boqol kilo kalori uu gubaa maalintii si uu usoo saaro caano micnaha ee hooyada caanaha naaskeeda uu caano u keeno taas ayaana ugu filan hooyada inay baahi dareento yacni hooyo nuujinaysa oo baahi ka cabanaysa haddii aa aragtid saddexda bilood ilaa iyo laba iyo tobanka bilood ee ugu horeysa wax dhibaato ah ma lahan keliya waa inay qaadato cunooyin ku filan oo mar walbana ayada ay gaajada yacni la tacaasho oo ay cunno isticmaasho sababtoo ah wax normal waaye in hooyada ay baahi dareento maxaa yeelay saddex boqol ilaa iyo shan boqol kilo kalori ah maalintii la burburinaa si naaska uu caano u keeno taas ayaana hooyada ugu filan inay baahi dareento ehe si hooyada ay usii wadato soonkeeda cunuga yarina u helo nuujinta uu u baahan yahay ma jiraan waxyaabo ay samayn karto hooyada amaba qaadan karto way jiraan waana inay qaadataa cunno dheelitiran lehna carbohydrates ku filan iyo qudaar sidoo kalena cabtaa biyo fara badan xilliga afurka ilaa suxuurta waa inay cabtaa ugu yaraan sideed ilaa iyo laba iyo toban koob oo biyo ah ee gebagabadii ayaan isla soo gaarnay bal taladaada ugu dambaysa ee aad ku dhaafayso hooyooyinka ubadka nuujiya ee haddana sooman maxay tahay taladeeda ugu dambeysa waa inay een, hooyooyinka ku dadaalaan naasnuujinta si ay ilmaha yare caafimaadkiisa u sareeyo ugana hortagaan nafaqoyarida ku timaada ilmaha aan la nuujin sidoo kale hooyooyinkana qaataan cunooyin kale carbonhydrateska iyo sharaabka laga sameeyo qudradda dalka markii aan leeyahay cunooyinka carbonhydrateska leh dhowr marna aan kusoo celiyey cunno carbonhydrates leh hooyada inay isweydiisaa laga yaabaa cunno maashiye carbonhydrates leh cunooyin carbonhydrates kale way badan yihiin waxaana kamid a dalaga dhulka laga soo saaro micni aan soomaali ahaan beerano galeydoo kale haddii ay hooyada yacni ama ay shi- canjeer ahaan u isticmaasho oo ay u isticmaasho muufo ahaan waxyaabo badanaa laga dhigaa ama ay mishaari ahaan u isticmaasho sidoo kale bariiska carbonhydrates ay ka heli kartaa een, inay isticmaashaa marka sida bariiska oo kale ee, galeyda waxyaabaha laga sameeyo kala duwan een, ah, marka sidoo kalena sharaabka laga sameeyo qudradda dalkana inay badsataa oo ay isticmaashaa si jir ahaaneed ee hooyada u noqoto mid muuqeedu qurux badan yahay dhisan sidoo kalena awoodi karta inay cunugeeda nuujiso
aada ayay u mahadsan tahay doctoraysa canab shucayb oo ah uu muliso ka howlgasho mid ka mid ah isbitaalada muqdisho oo marti inoogu ahayd barnaamijka haweenkeenna waan kaga mahadcelinaynaa wakhtiga ay ina siisaye intaan dib uu kulmi doono barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo اسلوبنا وننسى اليوم اشرح حداقة